ahlan wasahlan marxaban bikum salaam ullaahi calaykum waraxmatu tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhammaantiina meel walba aad joogtaan si walba inoo dhegeysanaysaan saaxiibada waxaa in leenahay maalin wacan maalin wanaagsan dhegeystayaal subax wanaagsan waa taarikhda saaka waxay ku beegan tahay afar labaatanka bisha afaraad abriil sanada labada kun saddex labaatanka maalin isniin ah dhegeystayaal xaaladaha barnaamijka ayaan diirada ku dabcan waa xaalada guud ayaan wadanka ayaan barnaamijka diirada ku saara isniinta arbacada iyo sidoo kale jimcaha taasaan oga leenahay dhegeystayaal inaan markaasi kusoo qaadanno qodobada markaasi ugu xiisaha badan ee markaasi ka taagan dalka iyadoo dhegeystayaal waxa ku dhow bil ay hadda ay markaasi wax dibadbax aysan sameynin mucaaradka uu hogaaminayo madaxa mucaaradka o d m raila odinga ayaa mar kale sheegeen ama shaaciyeen in labada bisha soo socota ee mey ay dibadbax mar kale qaban doonaan mise sameyn doonaan iyadoo sidoo kale wada hadallada ay socdaan horaan ayay markaasi heshiis ku wada gaareen mase guddiyeen dhinacyada kala duwan ay matalaya ay soo saareen oo inkastoo laakiin haddana aysan aysan ku qanacsaneen sida la rabaysan ugu qanacsaneen mucaaradka ayaa haddana waxay markaasi sheegayaan intay wada hadallada socdaan maalinta berito ayaa la filaya markaasi in hadallada markaa wejiga labaad qaybta kale ee markaasi ay bilaabato dhegeystayaal ee xubnaha markaasi afar iyo tobanka ka kooban ee bipartisan loo yaqaano dhegeystayaal ay kala hogaaminayaan dhegeystayaal xildhibaanka markaasi rayraada laga soo doorto ee atendo omolo george murangara ee tharaka ayaa markaasi kulankooda markaasi u hore qabsan doonaan kulamadaasi dirada ku saari doonaan kuna eegi doonaan habka markaasi loo dhadhaxaadin karo xukuumadda iyo sidoo kale mucaaradka ee dhinacyada waxyaalaha markaasi kala duwan ay tabanayaan ama ay soo bandhigi karaan si loo wada fiiriyo sidoo kale loo eega dhegeystayaal waxaa inta badan haddana laisweydiinaya dhegeystayaal ma suurtagal bayn ayay noqon doontaa waxyaalaha ay soo dhigan doonaan in xukuumadda ay ogolaato ama sidoo kale ay ku adkaysato mucaaradka inay mar kale ogolaan doonto mise ka ogolaan doonto waa su-aalaha haddana laisweydiinaya meesha ku jirta dhegeystayaal waxaan isla firin doonaa dhegeystayaal xildhibaanada ee dhinacyada kala duwan ay markaasi kala hogaaminayaan kenya kwanza iyo sidoo kale madaxa ee azimiyo la umoja dhegeystayaal ee mucaaradka iyo sidoo kale waxaan fiirin doonaa dhegeystayaal dhanka culamaa dabcan waa qaybta markaasi ururaha diimaha dalka dhegeystayaal ayagana arrimahooda sidoo kale diiradda ku saarayaan iyo sidoo kale waxaa markaasi laga dhaxli karo dabcan wadahadallada ee dhinacyada kala duwan ay hadda markaasi furanayaan iyo sababta hadda ay inta waa sababtatan mar kale ay u iclaamiyeen in mar kale dibadbaxyo ay dhici doonaan ee soo socota may sida ay ku sheegeen ama warbixinta ay ku soo saareen dhegeystola arrimaha hadda saaka dabcan barnaamijka aan diirada ku saari doono barnaamijka waxaa markaasi ee la qayb qaadan doona hadduu eebaha raalli ka noqda dhegeystayaal bootan oo ku sugan xeybta mombasa oo arrimahan markaas isagana si dhow ula socdo iyo waxaa hadda la filan karayo mise laga dhaxli karo si ay arrintan usoo afjarbato dhegeystayaal inkastoo aan ognahay waxyaalaha inta badan cabasho ay ka dhalatay mise ay ka socotay tan iyo markay dibadbaxyada ay bilaabteen burburka iyo sidoo kale hoosudhaca xoogan ee dhanka waa dhanka dhaqaalaha ayaa haddana markaasi laga hadlay laguna sheegay insan mar kale ee xukuumadda ay dhagahsan ka furaysanin arrimaha mucaaradka sidoo kale ee dhadhexaad arrimahooda waa dabcan waa si hoose ay u dhameeyaan si ay la wada hogaamiye ay u wada kulmaan inkastoo haddana ay mucaaradka ay taasi ka biyadiideen kuna sheegeen in keliya ogol yihiin waxa ay tabanayaan in farta ay saaraan mise ay socoto dhegeysti maxaa socon karaa maxaasan socon karin waxaala hadda inta badan laga hadlayo ma waxaa soconayo iyo waxaan soconayn ayaa la socodsiin rabaa mise waxaan socon waxa socon karo ayaa la xanibayaa mise aan la soconsiin karin dhegeyste maxay tahay haddana dhegeystayaal iyadoo wada hadallada markaasi ay guddiyada dhinacada kala duwan ay soo saareen in mar kale haddana uu sheegay ama uu sheegayo ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga inay dibadbaxyo mar kale ay sameyn doonaan mey labadeeda dhegeystayaal waa bisha markay dhammaato waa isbuuca soo socdaee dhegeystayaal ma suurtagal ayay noqon doontaa taasi mise waxay mar kale haddana isku carinayaan xukuumadda uu hogaaminayo ruuto barnaamijka waxaa daadina anigoo ah yuusuf bakad adigana qeybaha dambe ayaan fursadda kuu siin doonaa dhegeystayaal si aragtidaad fikirkaada markaasi uga dhiibato waa qeybaha dambe hadduu eebaha raalli ka dhige bal marka hore iminkan aan faahfaahinta aan gudagala dhegeystayaal ku saabsan bali dibadbaxyada mar kale bilaaban doonto iyo waxa markaasi ay tabanayaan mise ay sheegayaan in arrintan mar kale ay haddana cadaadis ku noqon karto xukuumadda ruuto ruto ayaa maalintii shalayta dhegeysa sidaan ognahay ku sugnaa dabcan xaafadda nairobi mid ka mid ah xaafadaha ee donholm dhegeystayaal halkaasi oo kulmadiisa cibaadada ee kiniisadaha maalinta shalayta uu ku qabsaday waxaa markaasi uu u digay una sheegay mucaaradka in markaas aysan u handadin xukuumadda oo sidoo kale aysan qabsanin dabcan dibadbaxyada waxa uu ka codsaday ama ku sheegay ama uu weydiisanaya in hogaamiyaasha ay markaasi ka dhowrsugaan ka waktigana ay markaasi waxyaalaha ka soo baxa laisla wada eegi doono waa dhinacyada loo xilsaaraye ama uu sheegay inay ka warsugi doonaan balse marka hore laga hosana hogaamiyaasha mucaaradka inay marka hore fiiriyaan ogaadaan bal waxa kasoo bixi doono iyadoo qeybtawaa qeybta wadahadalka si toosa u bilaaban doonto dhegeysta maalinta barito sida markaasi ay ku shaaciyeen waxaana ruuto uu kenyaanka markaas weydiisanaya mise ka codsanay in ay arintan ay go-aanada kasoo qaada waa arrimaha markaas go-aanka kasoo bixi doono ay inta badan lagu tixgelin doono laguna eegi karo waxaa markaasi danta ugu jirta dadku sidoo kale dadka shacabka ruto ayaa markaas sheegay go-aanka waa sagaalkii waa sideed waa agost sagaalkeedii labada kun laba labaatankii doorashada wadanka ka dhacday inay markaas ahayd mid xasiloon sidoo kalena cid waliba qofkeeda ama shakhsigeeda ay markaasi dooratay dhegeystayaal ruto ayaa hadalkaas hadalkiisa si wata ku sheegay in hadda markaas laiskaga fadhiya qaabka markaas loo wada shaqeyn karo iyo sidoo kale looga wada faaideysan karo xukuumadda cid waliba markaas aysan ka noqon mid markaas dibad joog ah waxa uu sheegay in hadda ay ka go-an tahay horumarka cid waliba inay dooneyso inay ku hanaqaado hadday tahay kuwa azimiyo iyo sidoo kale hadday tahay kuwa kenya kuwanza waa siduu hadalka udhigaye balse wuxuu ka sheegayaa ama uu hadda tilmaamaya in arrintan ay hadda doonayaan in ay nusqaan ku keenaan waa garabka markaas azimiyo laomoja siduu hadalka asaga u dhigaye raila odinga ayaa dabcan uu la jeedaa oo markaas sheegay in ay dabcan isan ku qanacsaneyn arrimaha iyo weliba xukuumadda dhankawaa dhanka dibadbaxyada waxa uu markaas sheegay in rabadaanka markii laga baxo ku dhaqaaqi doonaan mise ku tillaabsan doonaan dibadbaxyadooda hadda oo markaas rabadaanka laga baxay waxau sidoo kale ruto carabka ku dhufta ku sheegay una sheegay in hadda xukuumadda laga doonayo kuwa kenya kwanza iyo sidoo kale azimiyo inay markaas arrimahooda si deg deg ah u gudagalaan sidoo kalena soo afjaraan isla egaan waxyaalaha markaas munaasabka ku ah waxaa markaas suurtagal u noqon karto dadka shacabka iyo sidoo kale mucaaradka iyo xukuumadda inta badan markaas laga wada shaqeeyo balse loo fiirin danaha iyo sidoo kale in waa markaas in laga hormaado xukuumadda azimiyo national executive council chairman wicliff oparanya ayaa maalinta shaleto isagana ay cilaamiyey kuna sheegay in mar kale dibadbaxyada ay dib u bilaabi doonaan may labadeeda dhegeystaal tani wuxuu ku sheegay in mandateska iyo sidoo kale wakhtiga ay hadda qabsadeen ay tahay maalinta tuesday waa talaadada soo socota dhegeystaal uu ku sheegay in dadka shaqaalayaasha ay sidoo kale ay dibadbamaalintaasi aysan la aadin waxaa loo yaqaano lebadey oo maalinta markaas shaqaalaha uuna ku sheegay in ay manday kowdeeda oo sidoo kale iyo labadeeda ay noqdaan mid markaasi fasaxooda oo usii socon karo dhegeysa sida uu ku sheegay inay markaasi ka qayb qaataan dibadbaxyada oo uga soo horjeesanayaan xukuumadda hadda uu hogaaminayo ruto iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa rigaadi gashagwa waxaa hadda ay tilmaamayaan amase ay ku sheegayaan in ay tan uga gollo yihiin in xaaladaha wadanka markaasi ka taagan ay xukuumadda ay iska indhitirayaan balse markaasi doonayaan in ay ka hurdada ka kiciyaan waxaana inta badan hadda ay sheegayaan in ay ka codsanayaan xukuumadda ruto uu hogaaminayo in ay markaasi loo ogolaado loona fiiriyo habka ee dimuqraadiyadda uu ku tilmaamayo ku sheegay doorashada ay ku dhacday taasoo dabcan oo la jeedo fair credible and transparent doorashada markaasi ku dhacday uu ku sheegayo laakiin waxaa hadda markaasi ka bilnaa ama challengeka ay dareemayaan xaaladaha markaasi markii dabcan inta badan ay ku dibadbaxayaan mise ay ku kacayaan mise hadda culeys fara badan ay ku saarayaan dowladda ayaa waxaa markaasi ka mid ah mucaaradka arrimaha markaasi miciishada sare u kaceeda nolosha markaas ku nool yihiin dibadbaxyada iyo sidoo kale arrimaha sida markaas loo dabaray ama sidoo kale loo maareeyey doorashadii wadanka markaasi ka dhacday labadi kun labayo labaatankii bishii sideedad sanadka aynu soo dhaafnay sida ay kusoo baxday iyo sida kamid ah ay ku dhacday in markaasi faahfaahin xoogan ay markaasi guddiga doorashooyinka ay ka bixiyaan iyadoo markaasi documented ah sidoo kalena la fiiriyo habka markaasi lagu keediyo ama la eego sida ay xarumaha markaasi kala duwan ay ugu soo dhaceysay qaybta markaasi keydka ee markaasi loo yaqaano safarka taasoo hadda ay doonayaan in ay ku xujin doonaan xukuumadda inkastoo haddana ay u muuqanin in xukuumadda ay furi doonto mise la eegi doono safarka taasi inta badan qodobarada dhanka siyaasadda kuwa ka faalo tilmaami karaan inay dabcan laga yaaba inay sax noqon karto mise inay cilad markaasi kala duwan haddana ay keeni karto haddii markaasi safarka la furo dhegistan waxaa la sheegayaa ama ay noqon kartaa iyadoo system haddana ay tahay mise qeyb markaas wax lagu keedinayo in wax isdabamari karaan mise inay sax noqon karto laakiin taasi waxaa leeyahay waxaa markaasi ku fiican in meesheeda lagu dhaafo mise looga baxo inkastoo hadda ay ku adkaysanaan zimiyo inuu u arkay inay tahay mid xal u ah sidoo kalena ay ugu haboon wax ay wax walba ku soo baxo ay ku qanci karayaan dhegeystayaal the head of state ayaa markaasi faahfaahin ka bixiyey qiimaha ah iyo weliba halka markaasi dhinacyada kala duwan loo heli karo iyadoo inta badan la doonaya in lagu fiiriyo dabcan sheegayaan in xal keli loo raadin karo habka ugu haboon oo cid walba kaga faaideysan karto nolosha iyo weliba sicir bararka inta badan ay dibadbaxyada ku dhigi jireen azimiyo la umoja waxaa hadda la sheegaya taasi in hoos udhac xoogan hadda la dareemayo dhanka cunnada ee briceka laakiin haddana mar kale ayaa meel kale deerada u saartay azimiyo xukuumadda horaan haddii markaasi koob ajendahooda koob iyo laba iyo saddex ay markaasi kadhigay ka dhigayeen micishada iyo sixir bararka iyo hoosudha xoogan in lagu sameeyo haddana waxaa leeyahay waxaa mar kale xukuumadda loo saaraya meel kale ama weji kale loo saaraya ee ah in markaasi ay la furo saafarka taasi loogu qanciyo dabcan madaxa waa dabcan lagu qanciyo azimiyo loomoja keliya ay ku sheegi karaan inay markaasi la ogaado guddiga doorashooyinka xudaa i b c inay doorasho sax qabatay inay markaasi san sax qabanin iyo waxaa markaasi kusoo dhacay iyo gobolada kala duwan sida ay markaasi oo loo kala codeeyo iyadoo ilaan qaab markaasi electronic ah loo isticmaalaya doorashooyinka ayaa hadda laga ogaanaya waxaa markaasi dhici doona dhegeystayaal ruto ayaa dabcan inta badan haddana marna markaasi u muuqda sida xitaa qobarada kuwa siyaasadda kuwa ka faalooda ama kuwa markaasi daraaseeya ku tilmaamayaan in marna markaasi uu doonayo in uu dhega nuglaado marna markaasi uu doonayo in uu is-adkeeyo taasi ayaa hadda markaasi la sheegayaa ama laleeyahay aan dabcan u suurtagelin karin in markaasi dhinaca u bato taasuu ka cabsanaya mar kale in ay markaasi dabcan ay u noqoto mid boqomaha ay qabtaan mise xukuumaddiisa ay ka socon weyso mucaaradka ilan waxaa hadda markaasi dhanka siyaasadda markay dib aan u noqono dhegeystayaal waxaa horaan markaas usoo wadaqay siyaasad ahaan markii laga wada hadlo ruto iyo sidoo kale raila odinga musalia mudavadi iyo sidoo kale moses otongula inta badan waxaa leeyahay ka siyaasad ahaan aad ay markaas aqoon iskugu leeyihiin balse waxaa hadda markaas aqoonsan iskugu lahayn siyaasad markii loo fiiriyo raila odinga iyo sidoo kale rigaade gashagwa oo inta badan hadda markaasi ku adkeysanaya isaga dindi nyore iyo shungwa oo ah markaasi shakhsiyaadka dhanka bartamaha dhegeystayaal ee arrintan ay ka socon leedahay haddii markaasi madaxweyneha wax uu ka ogolaan lahaa waa kuwa markaasi kuwa daraaseeyo siyaasadda waa kuwa markaasi fiiriyo waa kuwa markaasi wax walbo qaabka ay wax ka socdaan mise ka socon karin dhinacyada markaasi ugu rarogo mise rogrogo kana soo saaro jawaabaha markaasi dhinacyada dhinaca kale markaasi ay qabaan waxaa intaa hadda markii laga soo tago labada kun iyo toddobadii labada kun sideedii doorashadii markaasi buuqi iyo muranka faraha badneed ka dhalaatay dabcan inta badanna kun wax kor u dhaafaya ay ku dhinteen waxaa la sheegayaa in markaasi wakhtigaasi isla socdeen raila odinga iyo sidoo kale william ruto oo siyaasadooda mar hore soo bilaabatay inkastoo laakiin wixii markaasi ka dambeeyey waa dowladdii markaasi waa dowlad wadaagii markaasi dhexmartay mwai kibaki iyo sidoo kale raila odinga waxaa markaasi leeyahay wixii wakhtigaasi ka dambeeyey maysan wanaagsaneyn cilaaqaadkooda ilaa markaasi heer markii dambe ay soo gaartay ilaa heerkan hadda la joogo laakiin waxaa leeyahay ruto waa uu garanaya ouna fahamsan yahay raila micnaha markaasi wadanka iyo sidoo kale waxa ka socon kara waxaan ka socon karin iyo cidda markaasi inta badan cidda markaasi waa raila dabcan oo la jeedaaye ciddu markaas ama shaksiga uu yahay ayuu markaasi fahamsan yahay laakiin haddana waxaa markaas leeyahay ruto waxa uu doonaya in uu siyaasadiisa ku maslixiyo dhammaan mucaaradka iyo sidoo kale in kuwa markaas isaga xulafada la ah si markaas aysan ayagana aysan oga hormaanin weliba khaasatan dhanka bartamaha dalka ayaa inta badan aada looga hadlaya laguna daraasanaya laleeyahay waa arrimaha inta badan uu ka hadlayo wuuna doonaya inuu ku qanciyo siyaasad ahaan marna wuxuu doonaya inuu dhegeysto marna waxaa laleeyahay waxa uu rabaa in markaas go-aankiisa kama dambeysta uu ka qaato sidii uu markaas kula hadli lahaa raila odinga haddaba dhegeyste waxaa isweydiinayna ayaa ah sidee markaasi ay ku socon kartaa iyadoo dabcan sidee ku dhici kartaa ama ay ku dhammaan kartaa iyadoo wadahadalada dhinacyada kala duwan ay soo saareen ay kulamadooda ay dabcan sidoo kale berrinto ay bilaaban doonto haddana ma dhici kartaa mise mis keeni kartaa in haddana arrintaasi ay sii socoto ee dibadbaxyada maxaana markaasi ka imaan karaa mise ka dhalan kara xalna ma u noqon kartaa raila in dhankaas uu u bato oo dabcan loola jeedo sida asaga markaas hadalka u dhige wuxuu leeyahay wadahadalada intay socdaanna anigana dibadbaxyadan iska sii wadanayna ayuu leeyahay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan arrimahaas ayaan dhegeysteyn barnaamijka diyaaradda ku saaraynaa kaga hadlaynaa saaka dabcan warka kadibna bootaan ee qadka telefoonka dhegeystayaal soo gelin doona hadduu eebaha raali ka noqdo si arrimahaasi aan u wada falanqayno adigana qaybaha dambe ayaa aragtidaada fikirkaada markaasi kuu siin doonaa si aad uga dhiibato dhege idaacadda star f m codka gobolka qibra dhegeystayaal iminkan safaricom dhegeys waxay garab taagan tahay inaad la socoto waxyaabaha agtaada ka dhacay weliban dhammaan caalamka waxaa markaasi ka dhacayo adigoo gurigaaga jooga waa sidee waxaa markaasi dhacaya aad la soconayso maxaana loola jeeda dhegeysta waa goorme waa markaad haysato telefoonka casriga ah dhegeysta si aad uga faa'iidaysato adeega internetka ee safaricom ee kula tala gashay ka faa'iidayso oo wax weliba hadda la jahan qaad adigoo internetka safaricom waxa ay ku siinaysaa two g b ama two g b data dhegeystaal iyo weliba isticmaalka ee qaraarada googolka bilaash intaad waxaa ku helaysaa keliya boqol oo keliya keliya qaraac star five four four hash si aad maantaba uga faa'iidaysatay dhegeyste waxtarka tixraac adigoo qaraacaya dhegeysta two g b data plus one hundred m b ka dhanka dabcan oo kadhig oo wax walba kala soco adigoo dabcan intaasoo dhan waxba aad ka faa'idaysan karto sida facebooka instagramka telegramka whatsappka wicitaanada haba sheegin dhegeystayaal waxaasoo dhan waxay markaas shabakada waa shirkada isgaarsinta safaricom ku leedahay waxaad markaasi kala socon kartaa shabakadeena ama w w w safaricom com kadib xulo dhaata dhegeysta lambarka labaad kadibna sii xulo o oo ee zero oo ah dhegeysta adeega internetka ee aad u baahan tahay maantaba qaraaxid star five four four h si aad maantaba uga faa'iidaysatid dhegeyste two g b ee data plus one hundred m b ee safaricom ee kugu talagashay dhegeystayaal fursadan ha iska beeldareenin dhegeystay waa mid maanta markaasi wax walba ku ogolaanayso kuna kuuna sahlayso kuuna fududaynayso howlo fara badan oo qabyo ka ah qadka telefoonka waxaa iminka si toosa dhegeysta lagu jiraa bootan oo ku sugan xeebta mombaasa dhegeysta si arrimaha saaka barnaamijka diiraddan ku saareynay markaasi aan iskula sii gorfayno dhegeysa adigna wax fara badan aad uga sii faa'iidaysatid ama uga sii ogaatid dhegeysa qaybta markaasi zimiyo mudaaharaadyada waxay markaasi sheegeen in may bisha soo socota labadeeda ay mar kale dibadbaxyo ay sameyn doonaan mise isku soo baxyo mass action oo horaan ay ugu talagaleen dhegeystayaal in lagu dhaliilayo xukuumadda hadda uu hogaaminayo william ruto iyo ku-xigeenkiisa rigaade gashaawa horaan waxayla fara badan ayay miiska soo wada saareen dhegeystayaal ee ka mid ah micishada nolosha khutulduruuriga iyo weliba sarakaca dhanka shidaalka ee qayb markaasi ka taa ay ka tahay sidoo kale waxaa ka mid ah dhegeysta dhanka korontada waxaa sidoo kale ka mid ah in markaasi guddiga doorashooyinka xudaa i b c ee dhaliilo xoogan ay u qabaan in una jeedinayaan markaasi ay keliya ku qanacsan yihiin in la furo saafarka ama qaybta markaasi lagu keediyo macluumaadka ee guddiga doorashooyinka xuduudaha wakhtiyada markaasi doorashada ay socoto dhegeystayaal hadda ayaa markaasi dhinacada kala duwan guddiyo ay soo saareen sida kenya kwanza iyo sidoo kale azimiyo laumoja afar iyo toban xubnood ayaa dhinacyada kala duwan dhegeystayaal ay doonayaan in mar kale ay arrimahan isla wada fiiriyo isla wada markaas ay wada gorfeeyaan mise wada gorfeeyaan wada eegaan bal xalka keliya sida lagu egi karo laguna damin karo xaaladda siyaasadeed ee waddanka markaasi eyrka isku sii shiranayso una dhexayso mucaaradka iyo xukuumadda dhegeysta raila odinga iyo sidoo kale madaxweynaha dalka william ruto arrimahan ayaa haddana mar kale waxa ay bilaabanaysaa maalinta berito sida markaasi ay sheegayaan qaar ka mid a markaasi dabcan warbixinada waa wejiga labaadee ee kulanka b partisan dhegeystayaal oo xubnahaasi la eegi doono balqaabka arrinta lagu xallin karo iyo weliba tabashooyinka markaasi laga dhegeysto dabcan madaxa mucaaradka haddaba xukuumadda ruto may ogolaan doontaa in saafarka markale dabcan saafarka in la furo si loo qanciyo dhegeystayaal maxaana dhacaya arrintaasi hadday dhacdo maxaa markaas isbeddel ku imaan karaa culeys sidoo kalena ku imaan karaa dhegeystayaal waa arrimaha hadda aan isweydiinayna dhegeystayaal sidoo kale raila odinga waxaa la leeyahay asagana dabcan intay kulamadaasi socdaan wuxuu asagana ku adkeysanayaa in dibadbaxyadiisa kulamadiisa isku soo baxyada ay dabcan ay sii socdaan haddaba taasi ma iswaafaqaysa haddaba xeebta waa sidee xaaladaha siyaasadda wadanka iyagana markaasi inkastoo meelaha markaasi hurmuudkay ka yihiin mucaaradka sidoo kale ay ka dhaqdhaqaaqaan qadka waxaa si toosa ugu jira dhegeysta maxamed bootaan arrimahan si dhow ula socdo dhegeystayaal maxamedo waan ku salaamaya saaxib subax wanaagsan shukran
subax wanaagsan yuusuf bakat adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha warbaahinta star f m ee gobolka waqooyi beri iyo weliba sidoo kale meelaha idaacaddu ay gaarto oo gobolkan xeebtana uu ka mid yahay maxamedow erada yuusufow sidaad la socotaanba waxaa magaaladan mombaasa haatan si weyn loo dareemayaa in markaasi ay iyagu muuqanayso yuusufow sida muuqanaysa haatanba waxaa muuqanaysa in ay markaasi dhammaan ay dadka siyaasiyiinta ee kasoo jeeda isbahaysiga azimiyo la umoja ee ku nool gobolkan xeebta gaar ahaan siyaasiyiinta lasoo doorto ee ismaamul goboleedka mombasa in ay qabanqaabinayaan dibadbaxyo sida ay ku dhawaaqeen isbahaysiga azimiyo la umoja hogaamiyaasha ka tirsan yusufow sida kulan magaalada mombasa lagu qabtay shalay uu kasoo qayb galay barasaabkii hore ee ismaamul goboleedka mombasa ahna gudoomiye ku-xigeenka xisbiga o d m xasan cali joho waxaa laga codsaday inuu isagu hogaamiyo dibadbaxyadan ay qabanqaabinayaan isbahaysiga azimiyo la umoja joho oo fagaaraha siyaasadda ka maqnaa muddo ayaa waxaa ugu horeysay oo si rasmiga loo arko isagoo arrimaha siyaasada ka hadlaya maalintii jimcada ahayd oo salaadii ciidda markii uu isagoo la tukaday dadka muslimiinta uu sheegay in uu hogaamin doono dibadbaxyada isla markaana safar caafimaad uu dalka dibaddiisa uu ugu maqnaa marka hadda waxaa soo cusboonaaday oo soo siyaaday kulan galankii dambe ee shalay oo axad ahayd lagu qabtay fagaaraha lagu magacaabo tresure square oo ka horyaala xafiiska barsaf ee isla goboleedka mombasa iyo xafiiska county assemblyga mombasa oo sanad walba muddo haatan ka badan dhowr iyo toban sano uu bilaabay mayirka hore ee mombasa mudane axmed muxtaar in la qabto munaasabad la magac baxday ciid baraza oo maalin ama laba maalmood kadib markii ciidda la dabaaldego ama ciidda la tukado halka loo qabto waxa arrintaasi oo ahayd xaflad inta badan arrimo diimeed iyo dhaqanka islaamiga ee gobolka xeebta lagu soo bandhigo muuqanaysa in shalay haraysay arrinta siyaasadda iyadoona dadkii siyaasiyiinta halkaasi ka hadlay haddii aanu isku dayno inaan soo xigin hadaladoodii ay ku baaqeen in dibadbaxyadan ay qaban doonaan isla markaana ay xasan joho ay ku daba fayli doonaan waxaa kamid a dadka halkani ka hadlay gudoomiyaha aqalka baarlamaanka ee somal goboleedka mombasa harub khatri oo sheegay in ay diyaar u yihiin in xilliga lagu baaqo banaanbaxa in la qaban doono ay iyagu diyaar u noqon doonaan xilli kasta oo ay tahay oo ay saacado ay kasoo horumari doonaan waxaa kamid ahaa sidoo kale dadka halkani ka hadlay senatorka mombasa maxamed faqi muyaxaaj oo sheegay in uu dhaliilsan yahay dowladda xisbiga kenya kwanza ee uu hogaamiyey madaxweynaha dalka docor william ruto iyo ku-xigeenkiisa rigaadi gashagwe wuxuuna uu si gaara uu carabka ugu dhuftay wasiirka awoodda gaarkaa leh musalimu davadi oo isagu markaasi hal xildhibaan ku leh gobolkan xeebta deegaanka lagu magacaabo matuga oo sheegay in markaasi baaqiisii maalintii afurka ula qaadanayay siyaasiyiinta iyo muslimiinta gobolkan xeebta uu ku baaqay inuu ku ammaanan yihiin ka qayb qaadasho la-aanta dibadbaxyada arrintaasi ay sii wadaan wuxuu sheegay in arrintaasi aysan dadku aqbali doonin oo ay haatan wixii ka dambeeya mombaaso ay dibadbaxa ka qayb geli doonto haweenada lagu magacaabo samzab maxamed oo ah haweeneyda matasho kursiga haweenka ee somal goboleedka mombaaso ayaa iyaduna waxa ay sheegtay in ay ku daba fayli doonaan hogaamiyahooda ruuxiga ee siyaasadda xasan cali joho barasaabka hore ee mombaaso haatan ay soo dhoweynayaan baaqiisa la xiriira in ay dibadbaxyo ay laga soo horjeedaan xaaladda siyaasadda iyo xaaladda maciishada dalka cirka ay isku xiriirtay ay ay markaasi ay iyaduna ay soo dhoweynayaan sidoo kale waxaa halkan ka hadlay xildhibaanada laga soo doortay deegaanka liconi mishi mboko oo sheegtay in markaasi iyadu ay aada haad usoo dhoweynayso dib u soo kaca iyo weliba sidoo kale dib u soo curashada dibadbaxyada gobolkan xeebtana gaar ahaan islaamul goboleedka mombasa oo kaalin mugle oo ka geli doono oo kasoo dhex muuqan doono arrimaha siyaasadda iyo dibadbaxyada isbahaysiga azimila omonja yusufow haddii aan si gaara kugu tilmaamo islaamul goboleedka mombasa oo marka la eego goboladii hore sideedda ahaa ee dalka gobolkan xeebta magaalo madax u ah oo ay hoos timaado lix ismaamul ama lix gobol oo ismaamul goboleeda gobolkan xeebta sida ismaamul goboleedka kwale kilifi taveta tanariva iyo weliba sidoo kale lamu ayaa waxa ay u tahay udub dhexaad arrimaha siyaasadda iyo weliba sidoo kale arrimaha hanaanka markaasi siyaasadda azimila umoja haddaan si kale urinahano xisbiga o d m oo uu hogaamiyo raila odinga ayaa labada kun iyo toddobadii ilaa iyo xilligan labada kun iyo labayo labaatanka doorashada la qabtay waxa muuqanaysa inuu si weyn uga soo dhex muuqanayay arrimaha siyaasadda iyo weliba sidoo kale koraas badan ay ka heleen tusaale haddaan soo qaadana mombasa waxaa laga soo doortaa lix xildhibaan oo markaasi matelaya golayaasha baarlamaanka waxaana lixdaasi xildhibaan shan ka mid ah ay yihiin kuwa matelaya xisbiga o d m ee azimila umoja tusaale ahaan xildhibaanka lagasoo doorto deegaanka kisawni xildhibaanka lagasoo doorto deegaanka jangame xildhibaanka lagasoo doorto deegaanka liconi xildhibaanka lagasoo doorto deegaanka mvita iyo xildhibaanka lagasoo doorto deegaanka jompu shantaasi deegaan xildhibaan dhammaantood waxay yihiin dad matelaya xisbiga o d m marka laga reebo xildhibaanka lagasoo doorto deegaanka nyali oo isagu matalaya xisbiga tala dalka haya ee u d a soddon iyo soddon ka mid a golaha m c a yaasha ayaa iyaguna waxa ay yihiin kuwa matalaya markaasi xisbiga marka ay ahayn dadka kasoo qaybgalo golaha deegaanka iyadoona labaatan iyo lix ka mid ay yihiin kuwa matalaya xisbiga o d m marka haddii hadda la yidhaahdo dibadbax iyo banaanbax ayay qabanayaan spiciga zimila omoja iyagoo markaasi ka wada midaysan arrimaha siyaasadda waxaa dhici karta in mombasa ay dibadbaxa ay saameyn ay ku yeelato oo markaasi dibadbaxan u qabsoomo maadaama joho oo muddo siyaasadda ka maqnaa sheegana inuu caafimaad dibadda uga maqnaa oo haatan oo carab ku dhuftay inuu isagu hormuud u noqon doono dibadbaxyadan iyo weliba sidoo kale siyaasadda gobolkan xeebta laakiinse kulankii shalay marka aan si kale u dhiraahno oo qaabka aan ku eegno diblomaasiyadda ama qaabka siyaasadda marka loo hadlayo hadal jeedinta ay hogaamiyaasha jeedinayeen cabdisamed shariif naasir barasaaka mombasa waxaa ka muuqanaysay inuu isagu ku qanacsaneen baaqiyadan dibadbaxyada iyo weliba sidoo kale maxaa layihahdaa kulamada ay qabanayaan hogaamiyaasha kale wuxuu sheegay in mombasa shaqooyin ay hor yaalaan in loo qabto dadweynaha ku nool gobolkan gaar ahaan islaamul goboleedkan wuxuu sheegay in muddo afar bilooda aysan dowladda dhexe lacaga aysan ka helin mushaaraadka ku bixiyaan iyo weliba kharashaadka dowladda islamarkaana ay la kufaakacayaan kharash la-aan iyo weliba sidoo kale xaaladda adag sidaas awgeedna countiga lacagaha kasoo xarooda ay ku dabareen waxyaalo badan oo markaasi shaqooyinkii iyo weliba sidoo kale mushaaraadkii dowladda shaqaalaha u shaqeeya countiga ay siin lahaayeen waxa uu sheegay in qof kasta siyaasadiisa iyo meesha isagu doonayo u jahaysto laakiinse aan laysu colowtimin oo laysu qaadin wax cuqdada isla markaana la kala dambeeyo wuxuu sheegay in hadda siduu hadalka u dhiga wayaane waa dhiiqadii ama dhooqadii siyaasadda laga soo baxay laba kun iyo labayo labaatanka ay weli qoyintahay aysan qalalin haatana aysan habbooneyn in weli siyaasad lala galo oo markaasi laga hadlo xilligan wuxuuna aad u dhaliilay in kulankan shalay ka dhacay mombasa oo ahaa kulan dhaqan iyo diin loogu talagalay in laga isku xasuusiyo oo dadkii odayaasha hore siyaasadda gobolkan xeebta kasoo muuqday lagu xasuusto iyo waxyaabaha wanaagsan ee gobolkan uu kaga duwan yahay gobolada kale in lagu xasuusto in haddana la siyaasadeeyo ay tahay arrin aan wanaagsanayn marka sidaa muuqanaysa cabdisamed oo barasaha mombasa oo galaangal xoogan hadda siyaasadda ku leh gobolkan iyo weliba sidoo kale xasan joho arrintan sida muuqanaysa way ku kala fikra duwanaan doonaan haddii markaasi dibadbaxyadan haatan ay ku baaqeen labada bisha may ay qaban doonaan spiciga azimio la umoja yusufow haddaan eegno azimio la umoja waxa ay sheegtay in maadaama maalinta banaanbaxda ay qabanayeen isniinta iyo jumcada ay ku baaqeen isniinta hadda ay banaanbaxa ay qaban lahaayeen ay ku beegan tahay maalinta kowda may oo ah maalinta shaqaalaha adduunka oo kenyana ay xusayso maalintaasi shaqaalahan ay tixgelin doonaan ay talaadada ay dibadbaxooda ay qaban doonaan marka mombasa dibadbaxan dhegta ayaa dadka u taagan waxaana laga filayaa xaalku siduu noqdo laakiinse markaan egno ilaa afartii ilaa saddexdii banaanbax ee hore ee nairobi ka dhacay iyo meelo kamid a dalka sida kisumu iyo nairobi iyo gobolo kale in mombasa aysan wax dibadbaxa ka dhicin dadkuna ay howlahooda shaqo iyo weliba sidoo kale noloshooda caadiga ay si weyn ay u wareeganayso sida caadiga ay u soconaysay waa tahay sida markii laga soo tago botono aad baad mahadsantahay markii laga soo tago xildhibaanada ama siyaasiyiinta sidee kula tahay amaad u arkaan falcelinta dadka shacabka ku dhaqan xeebta arrimaha mucaaradka ilan waxaan ognahay dhinacyada kala duwan inay soo saareen dadka markaasi kala matalayo si arrintan loo xaliyo mucaaradka dad ay soo saareen kenya kwazana xildhibaana ay soo saareen labada dhinac dad ay soo kala saareen
runtii dadka mombasa ku nool ama gobolkan xeebta haddaan si gal u dhinahno waa dad nabadda jecel aada deganaanshaa u jecel waxay aada usoo dhaweynayeen wadahadallada socda xildhibaanad ka mid ah guddiga wadahadalka u qaabilsan dhinaca azimila omoja oo laga soo doorto deegaanka malindi oo ka hadlaysa kulankan waxa ay sheegtay in aysan wax siyaasada ka hadli karin maadaama ay wadahadal iyo wadaninimo ay socoto oo markaasi ay tahay muhiim in wadanimada laga hormariyo wax kasta oo dalka la jeclaado sida hadalka u dhigtay marka sida muuqanaysa siyaasiyiinta xitaa dhinaca kale azimila omoja laftooda waxaa ka ka muuqanaysa oo laga dareemaya inay diyaar u yihiin in markaas wadahadalkan iyo wadaxaajoodkan uu miro dhal noqdo sida xildhibaanadaasi milintii kasoo jeeda oo kulankan shalay ka dhacay mombasa goobjoog ka ahayd dhinaca kale shacabka haddaan eegno shacabku waxay aada u tixgelinayaan oo aada usoo dhaweynayaan kulamada wadahadalada nabadda iyo weliba sidoo kale arrimahan looga hadlayo waxaana sida muuqanaysa dadweynaha mombasa ay markasta ay jecel yihiin nabadda xataa hadda waxaa suurtagal ah dibadbaxyadan ay ku baaqayaan mucaaradku in tiro yar oo dada ay kasoo qeybgeli doonaan hadiiba ay mombaaso ay ka dhacdo marka mombaaso dadku waxay aada u daninayaan oo aada u xiiseynayaan nabadgelyada iyo weliba sidoo kale isku imaanshaha labada dhinac siyaasadda haatan ku muruunsan oo ah dowladda dalka talada dalka haysa ee kenya kwanza iyo isbahaysiga azimiyo la umoja marka waxaa muuqanaysaa in ay dadku ay si weyn ay uga dhursugayaan kulamada beri aadana markale dib u bilaaba doona ee arrimahan markaasi diiradda lagu saarayo arrimaha siyaasadda iyo weliba wadaxaajoodka walowba labada dhinac ay kala taagan yihiin dhinacyo aada u kala fog oo markaasi ah hala furo qeybta kaydka ee safarka oo dowladda laga codsaday dowladduna ay tiri horeyba u sheegtay in aysan iyadu shaqadeeda ahayn inay safar iyo kaydka ay furto oo ay guddiyo iyo dad gaara ay u xilsaaran yihiin guddigaasna uu ka madax bannaan yahay dowladdii iyo weliba sidoo kale laamihii kale ee dowladda marka arrimahaas ayaa taagan arrinta maciishada ama sarokaca qiimaha nolosha ee dowladda waxa ay sheegtay in iyadana ka go-an tahay inay hoos u dhigto qiimaha nolosha oo geley badan iyo weliba sidoo kale maxaa layihahdaa dalag badan oo dibadda dalkiisa laga keenay dalka la soo gelinayo qaarna uu soobogalay si markaasi hoos u dhac u yimaado taas oo ay jees jees iyo weliba wax aan wanaagsanin ay ku tilmaameen isbahaysiga azimiyo la umoja ee uu hogaamiyo raila amolo odinga yusufow maxamed bootaan saaxiib aad baad umahadsantahay shukran adigaa mudan yuusuf aad buu mahadsan yahay maxamed bootaan oo wakiilka u qaabilsan dhanka xeebta mombasa dhegeysan idaacadda star f m codka gobolka qoyberi ee xaaladaha iyo saadaasha markaasi inooga bixinaya bal sida iyo weliba hogaamiyaasha dhanka xeebta waxaa iminkan ay doonayaan mise ay rabaan in ay sameeyaan dhegeystayaal waa arrimaha saaka barnaamijka diiradda ku saareen dhegeystayaal hadda waxaa su-aal ah haddaba waxaan markaasi isweydiinaynaa ayaa ah dhegeystayaal iyadoo wadahadallada ay markaasi si toos u bilaabmay ama sidoo kale dhinacyada ee quseeyo sida mucaaradka iyo sidoo kale kenya kwanza waa azimiyo iyo sidoo kale kenya kwanza ay xubno iska soo saareen markaasi kuwana dowladda ku matalaya kuwana mucaaradka ku matalaya ay halkaasi laisku gorfeeyo lagana hadlo dhibaatada iyo waxaana markaasi tabashada ay markaasi mucaaradka qabaan si loo xaliyo laakiin maxaa haddana markaasi ay mucaaradka haddana mar kale u hordhacayaan ay mar kale u qabanayaan dibadbaxyo oo ay iclaamiyeen isbuuca soo socdo labadeeda ee may dhegeystayaal taasi ma tahay inay sidoo kale aysanba ku qanacsaneen kulamada iyo wadahadallada dhinacyada kale xildhibaanada ee ayaga markaasi is-horfariisanayaan ee kala matalaya kenya kwanza iyo azimiyo laomoja maxaa mar kale mar kale soo gelinaya dhegeystayaal mudaaharaad iyo dibadbaxyo ay iclaamiyeen isbuuca soo socdo ee bisha ee cusub dhegeystayaal ay bilaaban doonto may labadeeda eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal haddaba iyadoo wadahadallada si toos ay u socdaan dhinacyada kala duwan maxaa mar kale soo gelinaya mudaaharaadyo maxayna u dhimaysaa wadahadallada markaasi socda ee kenya kwanza iyo sidoo kale u dhexeeyo azimiyo la umoja oo horaan gudyadaasi lasoo wada saaray ee mucaaradka ay soo saareen iyo sidoo kale inkastoo haddana mararka qaar la sheegayo inaysan ku wada qanacsaneen hanaanka iyo weliba xukuumadda ay iska indhatirayaan xukuumadda ruto waa sida ayaga hadalka u dhigayaan azimiyo la umoja eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysaa ugu horee barnaamijka qadka telefoonka walaal soo dhowow waan ku salaamaya asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakatu walaaliso soo dhowow
waa dhawahay yuusufa kado waxa weeye mudaaharaadka wuu bilaaban doonaa sida rankii hore waa ka bedelan yahay waddankao dham uu ka dhacayaa kan maxaa yeelay nimankan dawladda mudaahara wadahadalka ay gelayaan niman daacadkee ma ahan niman lalagu kalsoon yahay ama lala hadli karo laakiin mas-uuliyiina ma aha ma garan laakiin haddee daacad markaasi ka ahayn maxaa mucaaradka haddana u ogolaanayaan in xubnaha ay geeyaan oo matalaan maxay ka maxay qawda maqashii waxna ha u qaban weye waxay sameeyaan aan la samaynayo maxaa yeelay nimanay ka go-aan dadka iska soo hormariyeen baan u jeednaa haye dad aan dad nabadeed ahayn oo war fiican aan aqoonin masalan jamaane shongo waa ninka la yidhaha mhm
anuu si fiican aan u aqaan idaacad la yidhaha aan isku garbaashi jirna la yidhaaho intausan noqonin hogaamiyaha ma- baar- ba- berigii laba kun iyo toddoba iyo tobankii aan bajetka madax looga dhigin mhm reediyow jambo aan isku garbaashi jirna waa nin qabiyaaladuna ay ku badan tahay ee hadal xun oo cay badan oo aada u afxun weeye ma garat hadda taasi kama hadlayn laakiin waxaan ka hadlaynaa ayaa ah bulshada dadka iska soo hormariyeen dad naqdeed maahan laakiin ka goolna nabad laakiin adeer calisu waxaa isweydiinan ayaa ah haddiiba ay ku qanacsaneen wadahadalkaasi wax uusan ka soo bixin miro dhal ah maxay azimiyo marka u geenaysa oo waktigii laiskaga luminaya
adeer waxa weeye sida ay ayagu ayagu sowma dhihino waxaan ayaga wadahadal aan rabnaa sowmay dhihino sax
casimiyana waxay tusay inay iyaduna wadahadal rabto laakiin dadka layska soo hormariyey iyo dadka meesha socda markii la arkay iyo waxa ka dhacaya qaa mas-uuliyeeda kuwaan maarata dawladda ku jira waxay idaacadaha ka sheegayaan niman nabdeed maahan marka waa waddanka in laga badbaadiyo dadkan laakiin soo ha- ma habooneen in horta la wada dhegeysto bal waxa ka soo baxo kulamadaasi kadibna lasoo wada eega haddii wixii ka soo baxmay miro dheli weysa dibadbax mar kale ay ku dhaqaaqaan laakiin ah- iyadoo shirka u socdo sidee ama wadahadalka u socdo dibadbaxa loo qaban karaa baarlamaan oo isagu gatay oo badankiisa gatay oo ugu yeerto kuleha loo gudihiisaa lagu wada hadla baarlamaan lagu wada hadla meeshaan ma yaallo marka macnaha waxa- ma- xitaa macnaha waxaa ula jeedaa xitaa kuwa azimiyo xitaa inuu gacanta ay u galeen eh, maya maya maya maya Ehe.
maya kuwa rag lagu kalsoon yaha weeye oo uu ka tirsan casimiyo marka oo yaal odayaala oo to- odayaala oo lagu kalsoon yaha weeye ragga toddoba iyo toddoba iyo toddobaa lasoo saaray kasoo waxu rabaa waxu rabaa in la horgeeyo wixii ka soo baxa baarlamaanka haye baarlamaanna meesha ma yaalo baarlamaan oo isagu sidii berigii mooy kaanuu oo maaragtay waxu yeeli jirtay ayuu ka dambeey waxaan uu ilmihii kaanuu weye mog mhm
marka waxaan wax lagu kalsoon yaha ma lala hadli kara maahan Eh, meeshaanuna dawlad fiican oo maaragta lala xaajiyo kale ma taalo waxuu sheega ma fulinayo waxuu ku hadda maanta ku hadla berri waa ka baxaya waa ka sii daraya marba marba mar ka dambeeya marka adoogi xageerjareer ka soo hadli jira iyo waxay dhihi doonaan maaqaan iyo kii kaloo la dhihi jaxaajaanin qowle iyo waa tahay raclisu aad baad mahadsantahay laakiin shukran aad baad mahadsan tahay mahadsanide saaxiibadaas ayagana fikirkoodan bay dhiban doonaan laakiin dhegeystayaal sidaa waa tahay aad buu mahadsan yahay dhegeystayaa kale qadka telefoonka sii walaal soo dhowo walaal magacaaga السلام عليكم ورحمة الله wacalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu soo dhowo وبركاته. والله والله محمد ابراهيم وكاسو على مدرعة haye
يا هذا واد وانا سنة برامجك مهم.
إن- إن مدحة معارضك ان رايلا ودينجا وكل واقع انه بنعم بحي دونه haye مركي بشا لما تسمع dabcan bisha labadeeda soo socoto may oo isbuuca soo socdo هذا واد إن هرتا إن قفك بالادنك يعني مركي وحكوا هشيان بحاتي عن سيدا ايتا انه وصبحه waa sax
صالحان إن رايلا وحيري ان قديان سصارة اذا كان قد سصارة mhm
واغنى ان حلبان كينان او لغسو دور سواجير او انا حزبك جبلية كسو قلي لغسو دور حزب نعفي ومدحة روتو kenya kwanza haa ay diidan yihiin marka een, horta qof aniga iga mid ah markaa soo magacawdid Mhm.
horta waxay la mid tahay inaan kuyasaayo haye marka halkaasi waxaa ka muuqato inuusan daacad ka ahayn eh, ra-iiska oo madaxweynaha ha ha haye inuusan daacad ka ahayn wadahadalada inay eh, laga gungaaro sax oo waxyaabaha ay tabanayaan mucaaradka eh, loo malmariyo laakiin een, maxamuudow een, sooma habooneen in markaasi la fiiriyo mar kale wixii ku haboon in waxaan ku habooneen eh, intay markaasi een, la iclaamin lahaa dibadbaxyo mise mudaaharaad mar kale soo shirka dhibaato ma keeni karto iyadoo hadda maalinta brito la leeyahay sh- eh, shir baa dhici doona labada dhinac ay is- is mar kale marka labaad is hor fariisan doonaan
dee aad o aad waa muhiim laakiin een, haddii fiirsatid een, een, waxa keliya uu ninkan ruuta uu ka baqayo waa un banaanbaxad ma garatay haye
wax kale oo wax laga qaban kara ma lahan mhm in lagu cabsiiyo waan qaba aniga lagu cabsiiyo oo xitaa aan- yani- xitaa yuu dhicin laakiin la dhaho waxaan qabanaynaa taariq iblahi mhm lagu cabsiiyo si punishment iyo een, ugu cabsoo ma garata haye marka saasaan qaba aniga oo ku raacsan marka waxaa leedahay iyadoo shirkii oo shirkii labada laba dhinac uu ka wada socdo ee, dhinacana dibadbaxa ka socdo ha si yani eh, wixii ay huri galaan haddii kale wax wax soconaya malahan
ha marka way way ku xoojinayaan yani si eh, loo wado eh, arrinta u istaagin oo markasta ay u noqoto mid energy leh oo hor u socoto waxaan dhihi lahay marka arrintaas waa arrin muhiim ah oo horaa loo sii wado aad baa umaadsan maxmed aad buu mahadsan yahay ciidul waa fikirkeeda shukran leeyahay saaxiibkaasi eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonka xiga walaal soo dhowow wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu cabdulaahi warnagaar cabdiqaadir saaxib soo dhowow waan dhawaniya ani waxaan leeyahay horta meeshan waxaa taalaa maslaxadda ma maslaxa kenya ma taalo oo shacab looma danaynayo rag iska dhicina taalaa haye madaxweynaha mar hore uu qaadan lahaa oo nimankan la heshiin lahaa haye laakiin raggan kimani kishonga ninkan ay leeyihiin didi nyoro iyo madaxweyne ku-xigeenka cadiifad iyo rag iska dhicina ku jirtaa haye rag iska dhicinna waddanka laguma maamuli karo mhm marka in meeshan waxaa ficlaan lahayd gacan saddexaad oo ayaga ka badan madax banaan labadoodaba labada meelba Aha.
in la helo haye oo ooba waxba waxaa lasoo magacaabay kaynaan iyo hiblowba laga tago mhm ama dadkan ha noqdaan diimaha dadka islaamka iyo dadka kirishtaanka dadkan hogaamiya in laisku keeno oo markaa la wada hadalsiiyo haye laakiin si kaloo xal ku imaanaya male nimankan waxaa waaye iska dhici basaa ku jirtaa Hay.
Kana reeb waddanka lagu maamuli karo aha waka aad baa umaadsantaha korane shukran uu mahadsan yahay saaxiibkii qorane cabdiqaadir qorane gaarisa xigaha kale qadka telefoonka ayaan isagana fir- fikradiisa dhegeysanayna walaal soo dhowow magacaaga waan dhaway cabdulmaxamed ibraahim oo jooga ifanuura b twenty cowde haye marka horta odayga gacan badax lagu waayo gacanta badax laga qaado gacan mudiska lagu qabto odayga mucaarnimo waxaas ka keenayay oo marka waxaad leedahay een, si marka hore si saxa heshiiska ha u dhaco
a marka hadduu wada gacan badax lagu qabto mucaarnimada madaana wuu sii wadi un laakiin hadda see ku dhacaysaa iyadoo wadahadal u socdo oo guddi la soo saaray ee ar- guri- guddiyadaasi arrimaha eh, waxay ka tabanayaan azimiyo iyo guud ahaan eh, la doonaya in ay xaliyaan iyadoo wadahadalka socdo ka daba- ka- ka waran ee haddana dibadbax la galo maxaa dhacaya maxaa ka soo baxaya meeshaas taa ayada mabawalaasuna bade haye mu bogin ba mana haddii laakiin uusan u bogin muxuu shirka uga qayb gelayaa Su- so su-aal maaha haddana meesha ku jirto
su-aal meesha ku jirta cowde haye hadee manaha ma aaminsanen yaw de ninka gacanta badaxa laga qaado gacan mudiska lagu qabto manaha markaas mucaarnimada madaana ma saa ila tani yacni hala dhuujiyaa leedahay a aata lagu adkay gacanta midig mo sidee maxaa ula jeedaa
macnaha dee wax kasta ma ogta doorti si ahayd manaha oo si- oo looga shubti waayo waa ognahay anaga haye marka dee ninka hala soo dhawaan dhihi lahaa nin oo ninka odayga aad baa umaadsantaha saaxib shukran Eh, xigaha kale walaal soo dhowow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu salaad soo dhow
waan dhowyinhow waan ku salaamay marka hore Shukr- raadiyo maaragta dhegeystayaasha iyo labada staff ee Shukran.
maanta waan wada salaamay mahadsanid
iyo haddaan u guda gala Mhm.
horta mucaarad waxyaaba ay ku saxan yihiin waa jirta waxyaaba ay magaciisa ku qaldan yihiin waa jirta maxaa kale
horta waxay ku qaldan yihiin ugu horeysa marka hore waxa waaye wax marka hore ay hafeen waxa waaye musaabarkan hala furada ay leeyihiin waxay ku ficleen intaysan dawladda aqoonsan uusan maxkamadda markii xaanshida ay jaalladii inay maaragtay taas ku adkaystaan ba ku roonay ma garat waa waktigii eh, maxkamadda pe- eh, petitionka ay geenayeen
markaas ay horta ahayd inay ku adkaystaan taas Aha.
mar haddayba horta dawladda ay aqoonsadeen maxkamadii maaragtay ay ogolaadeen horta inay maaragtay waqtigan waxaas ku daalaan waa lagaga fiicnaa ma garat haye
laakiin waxyaabaha kaloo hadda ay tabanayaan maaragtay inay maaragtay ee kolley waa macaarada waxyaabaha ay tabanayaan inay maaragtay shacabka maaragtay baahidiisa ay ka hadlaan way fiican tahay oo maaragtay dawladda ay ku cadaadiyaan ma garatay wixii maaragtay shacabka ugu baahan yahay ma garatay Mhm.
midaan hadda eh, ay leeyihiin maaragtay annaga dadan ku kalsoon nahayna waan rabnaa oo talada ay ka go'do oo banaanka maaragtay baarlamaankana ha laga wada hadla ay leeyihin ani kolley taa waa ila saxan tahay ma garatay haye
hal baarlamaanka waxa waaye haddii arrinta la geeyo wax lagu soo heshiye ayaa horta baarlamaankiisa fiican oo mooshin la geynayo horta wax uun ayaa ku fiican maahane wax uu fawdo hadda in laga wada hadlo oo maaragtay u baahan fawdee ka noqonaysaa meesha Aad.
Maanta ay la tahay.
haye
marka horta taas ay laquma yimaadtaada kale dadkaanadu ay maaragtay ku kalsoon ay leeyihiin dad ay talada ka goodaa fiican maxaa yeelay maadaama uu hogaamiyaha u sarreeya maaragta caarka u yahay Mm.
waxaa la rabaa dawladda dadka u sarreeya inay la hadlaan oo go-aan arrinta ay ka- ay ka go-do ma garan Mhm.
dadkaas saas waxaa inay talada maaragtay ay la fadhiistaan oo wixii macquul ay ka wada hadlaan ma garan aad iyo aad
marka kulli hadda dawladdana waxay ogoshahay waxay leeyihiin waa wadahadal laakiin wadahadalka wixii dawladdada ay maaragtay ay sabarkan in la furo kulli ma ogolo lama roray jireen waxyaabaha kale waan ka wada hadlaynaa way dhaheen Mhm.
naaisada maaragtay waxaas jeeta hoos waan udhigaynaa way dhaheen wadahadalna waa ogolnaa way dhaheen laakiin duleysay wax ugu suurtagalaa ma naqaan laakiin wada laakiin salaad cabdiraxmaanow bal ka war dabcan may dhici kartaa iyadoo wada hadal wada socdo mise beri ay kulmayaan qaybta markaasi waa kuwa ka socdo kenya kwanza iyo sidoo kale azimio la umoja sheek wixii laga heshiinayana ay ay ka wada heshiinayaan mise ay wixii kadibna loo gudbinaya raila iyo sidoo kale loo gudbinaya william ruto ka waran haddii la iclaamiyey mudaaharaad maxaa dhacaya marka
horta waxaan mudaaharaadkan waxa waaye maaragtay cabsi gelin waaye haddii oo berintii la wada hadlo ma garatay oo wixii la rabay laga wada heshiiyo mudaaharaadka maaragtay waxa waaye waa la joojinaya waxaan waa baaqun hal maalin oo mataqaana ku ma garatay haye
so taas waxa waaye haddiiba la heshiiyo waa la joojinaya macadar maarag waa macrag la joojinaya maaragtay
oo waxaa leedahay marka oo marka waxaa leedahay waxay joojinayaan markii wadahadalka uu socdo
ha maya haddii wixii maaragtay laisku wada afgarto oo maaragtay wixiiba lagu heshiiyo macaradka way joojinaya haddii maaragtay wixii lagu afgaran waayana macaradki waxa waaye waa siday maaragtay u cilaamiyaan mafaham laakiin hadda waxaa laga hadlaya salaado maxaa ayaa ah iyadoo shirkii uu socdo ama kulankii berri uu bilaabanayo in haddana talaadada soo socota laleeyahay dibadbax ayaa dhacaysa ama dhacaya
taas waa iska cadaadis hadda ku cabsi gelinaya inay dawladdu waxa ayaga ay ka rabaan ay ogolaato waaye haddii ay wax saamaan oo kolley oo ayna noqoto inay arrinta ay si fiican u socotona way joojinayaan haddii se ay ramaan waxba u socon waayana maxaa waye wajay ku cadaadaynaa dawladda aniga saasay kolley yara shukran salaad cabdiraxmaan maasani saaxiib xigaha kale qadka telefoonka star f m soo dhowow salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
bakado waa dhimbil oo madheero jooga soo dhow dhimbil
waa dhowaan horta mucaarad ma ogol yihin horta nimankan oo asiniya mucaarad aad leedihiin mucaaradda maba ogola ma garat haye in ay guulaystaan bay sheegayaan oo leeyahay laga qaaday doorashadii laga helay marka maba ogolo mucaaradka mucaaradnimo waaba looga helin heshiin lahaa loola hadli lahaaye maba ogolo soo maaha laakiin ayaga waxaa loogu yeeraa opposition leadersa loogu yeeraa sooda raila oo opposition leader loogu yeeraa yeeris waa loogu yeeraa waana yihiin laakiin ayagu ma aaminsana haye
waxaan malaynaya ayagoo doorashadii ay beri la raba waxaan layn wada hadla beri oo ay wada firtaan labadii guddi haddana ay leeyihiin taariikhdabaan samaynaynaa macnaha banaanbax wa waxaa la yidhaha baqamaal baa la yidhaha baqamaal haye
af soomaaliya baqamaal baa lagu yidhaahaa haye bal inoo jilci ninkii wuxuu rabaa in loo ogolaado wax weyn oo la yidhaahdo nimankii doorashada waxay soo wadaan banaanbax iyo bahalkii hadda marka heshiiskan socdo oo beri bilaabanaya in wax loo ogolaado oo laga cabsado oo la yidhaahdo waxaan ugu soo sacbanaa baxo halkaas wax uga rabaan marka waxbay sii xalaashanayaana leedahay waxbay sii banaysanayaan haye midaasina waa waa lagu ogyahay dad aan jixinjixayn oo madaxa oo wax ka wax ka macnaha si indhadheer indheergarada jiro oo ninka madaxda meesha waddanka waa nin dheergarada waasa
nin oo ka caqli badan oo ninkan odayga hadda ninkana wuu sii koraya caqlidiisu ninkana caqlidiisu wuu soo naamusaya ma garad haye
marka waxaan aaminsanahay inay taas waxba ku helayn wixii hore go-aankii hore iyo qodobadii hore waxaa midda kale waxay u yeeriyeen bay usoo dhiibayaan oo loo yeeriya waxaa raba waxaa inuu guddigu madax banaan yahay waxa ay ka wada hadlayaan oo labada dhinaceeyo waxa ay qodobkaas iyo qodobkaas haddii saa ugala saa ugala hadii lasoo qoro wax soconaya male haye in tanaasul la sameeyo labada dhinba dhanba oo qoladan tanaasul sameeyo kuwana tanaasul sameeyo meel dhexe la isugu yimaado dadka loo daneeyo iyo shacabka iyo waddanka ayaa la rabaa sax
waxyaalay ka wada hadlayeen oo dhanna madaxweynuhu hadda maan soo socday ilaa shalay qadur haddu ka hadlayay in qiimaha hoos soo dhigayo maciishada waxyaalo badan buu ka hadlay oo yiri weliba si degdega wiilka soo socda aad garan doontaan yiri laakiin weli waxaa laga wada laakiin waxa weli waxaa laga wada heshin oona labada dhinac ugu daran waa dhanka saafarka
ha ha ha taas waa adag tahay ma aqaantay noqon doonta laakiin inta kale waa la ogolyahay hadda madaxweynuhu waa ogolyahay inuu wiilka soo socdo dhimo waana la arkaya wixii soo baxay hadda inay jiisantana waa laga yaabaa oo wadahadalkii ay muddo socoto oo wiigag socoto oo doorashadan ay macnaha banaanbaanadan ay sheegayaan ay soo dhex gashaan waa isu dhici kartaa dhimbil saaxiib aad baad umaas saf kartaan way dhici kartaa marka khayr baana keenaynaa waddanka khayr baan urjeedina waan usoo dacaynaa in la heshiiyo baa noogu jirtaa labada dhanba
shukran saaxib dhimbil aad baad umaasan tahay xigaha kale qadka telefoonka maasanid dhimbilow star f m soo dhowo waalaikum salaam waraxmatullahi barakatu waan ku salaamaya saaxib
alxamdulilah rabilcaalamiin haye waa kuma
waa maxamed daawo bananiyo maxamed ow haye
alxamdulilah soo dhowo
waan soo dhawaayay haye barnaamijka la socotay barnaamij macno socdaa maanamaano sarama hadla hahey
haa reyla garab baan u naanay mhm waasow adduunka oo dhan waa arkay waa maanta wax ka socda haye
duniyada waxaa waaye tiiri isaga taabananay laba boqol oo shilin buu ku jira haye
ayadana dadweynuhu udbananha haye
boosadi maxaa waaye waa laba boqol ayadana haye
marka maanamaan oo rayla anaga garba bananay weliba maanamaan aan kaga haysna
waa sax
Ah, xaggiisa lagu dagaala maxaa yeele rayla wuxuu lagu dhaco nin walba ogsoon yahay magaranaysa mhm
rayla maanamaan oo ha- fadhiga ku socdaa soomaali ha
fadhiga wuxuu soo socdaa inuu xukumin oo natiijo kasoo bixin asaga u arkaa magaranaysa haye wadamada uu asaga ku dhawaaqay mhm dawladda kuma socotaa wax kale wadaa magaranaysa haye
marka wuxuu maalimaan ugu garabooda inuu wax matiijisa kasoo bixin bu arkaa asaga haye marka anaga garabaa unahay bananaydaana hataa maalimaan oo qaadasna aad iyo aad sababa anagu noo tacmina aan dadweyne u daninaya rayla ah shukran saaxib dawlad insha allah aye saaxib masanid walaal soo dhowow alo star f m walaal magacaagu
waa saadaam daawud oo jooga siday soo dhowow
waan dhawahay haye
warse waxaan leeyahay nimanka mucaaradka ee dilid wax ku baaqaya waxaa weeye waane waxay doonayaan inay dowladda bressure saaraan si loo qabto si ay u qabsadaan banaanbaxooda ama ay dowladda bressure ku saaraan mhm
marka dib waxa codsi war walba waxay doonayaan inay hadalkooda la yeelo haye
marka dowladdana dee way dhaga fududahay oo hadda waxaa waaye qaabka ay wax wada way wanaagsan tahay sax
marka ayaga marka waxaa loo baahan yahay inay nidaamka ilaaliyaan iyo kala dambeyn iyo dowladda foola geliyaan haye
marka dee ayagana xaq bay leeyihiin inay banaanbax sameeyaan mhm
marka Ok.
waxaa leeyahay wadanka foodada yaanan gelinin foodada yaanan gelinin wadanka wadanka wuxuu u baahan yahay inuu horumar sameeya marka dee dhaqaalihii iyo amniga gacanta ka baxa haddii maalin walba banaanbax lagu baaqo oo dhibaato ay dhacdo haye
marka waxaa loo baahan yahay mucaaradka naftigooda inay isxakameeyaan dowladdana ay ay sameynin in ay beegsato dad gaar ah ha
marka waan soo dhaweynayaa macnaha eh, hayla inuu inuu sharciga ilaaliyo aad iyo aad aad iyo aad ah shukran saaxiib aad baa mahadsan tahay xigaa kale qadka telefoonkaas in eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan af dabcan een, waxaad maqli doontaan een, afarta eh, hadduu ilaahay rabo waa tobanka barqnimo insha allah een, waxaad maqli doontaan wixii dalka dibadda inaga soo gaaray iyo muscab ismaaciil laakiin marka hore dhegeysta qadka telefoonka ku jiran sina star f m soo dhowow walaal soo dhowow haye mhm haye Mm.
marka waa un kolley waxaan u malaynaa arrintu waa isku dhibaatayna sila idhaahday ugu dambeyn waxaan u malaynaa in la gaari doono in la gaari doono haa haye
eh, laakiin xogaa janiska waa iska fiicnaa in fursad la siiyo laakiin fursadda nafteeda waxay ku imaan kartaa in nimankan indho kuro laga arko oo ninkan nin oday waaye wadankana macnaha dadka hadda hataa waagii hore iyo hadda hadda waxaad moodaa inuu ka uu ka ka badbadan yahay wadanka hadda markaad fiirisid oo xogaa dhaqaale xumadan iyo culeyskan faraha badan iyo waxaana waaba odayga waxaa laleeyahay asaga unbaaba meeshan wax ka keeni kara haye
marka een, ninkan hadda sidii hormaa hadda zakayaanka waxaad moodaa inay xaggiisa boojinjeeraan laakiin eh, nimankan kale oo madaxweynaha ka hooseeya oo madaxweyne ku-xigeenka uu weyn yahay ani waxaan rabi lahay hoogaa bal arrinta inay dejiyaan marka waxaana wax la dhamayn karay way jihiin dhaqaale xumadan iyo waxyaabahan isfiirsadina de hadda mudaaharaad kale annaga tabarba looma hayabo maaragtay hadda wax tabar loo hayo maa horta
oo hadda waxa door loo hayaa ma aha leedahay
Eh, mudaharaadka haa tabar looma hayo waa hadda waa ogeed maalintii waxaa la dhahay eh, lacag adiga eh, two billiona khasaartiyaa la dhahay maalintii mudaharaadka ugu horreysa ku dhacay waa sax
marka wadankii waa iska wadan la dhifu noqday deymo fara badanaa jira eh, wadanka si allo maaragtay u u hooseeya marka hadda hadii la dhaha mudaharadaas in lasii bilaaba waxaan u malaynaya in waxba laga faa'iideyni waxa keenayan waxaa kamid eh, waxaa waaye bahasha adiga hadii adiga aad haysid oo wixii waxa lagu qaybina adaa adiga laga rabaa inaad jiljilaca samaysido maslaxada waxaa la rabaa ninka markaas gacantiisa wax ku jira inay ka imaado marka madaxweynaha la rabaa inuu tanaasur badan sameeyo isagaasaa la rabaa inuu odaynimada xaggeeda ugu barta ninkan kale isag waa nin iska fara midoobo marka maslaxada isagaa la rabaa war walaalosaan maaha warinta maaha in la dhahmaa arrintaasay ku macaan tahay
aada iyo aad marka taas dhinacaas ay maarka aniga igalgabtaa ayagana xoogaa bal inay jaanisayaan waa iska ficneed hadda nimankan odayaasha hadda laba nina la sheegayo ayay leeyihiin kuwa walba qofku kusoo darsiyo guddiga kuwa qoran waa diidin leeyahay ninka hadda rewajarka ku jiruna ayay naftooda waxaan u malaynaya arrinta inay kusii jaraayeen sababtoo ee waxaa ficneed kuwaas camal in la dhaha waa niman dhadhexaad oo ayagana odayaalle in la dhaha ficneed laakiin labada dhinac baa la jiraan inaan la dhihina ficneed anay aragtidayda
shukran magacaaga saaxiib
ismaaciil aa la yidhaha ismaaciil saaxiib aad baad umaadsantaha fikirkaa saliimka wagaaga amad celinaya ogaaska alo alo walaal soo dhowow soomanow so asalaamu calaykum waraxmatullah waalaikum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatuh soo manoo jooga balaanbala waa sax
horta aniga waxaan la yaaban yahay mm
dadkan ku hadlaya le madanka maandhamaan oo ha ka dhacdo
bal saa soomanow bal taada cabir
haddii maandhamaano ma wax bay soo kordhisaa mase wax bay hadlaysaa Hadda qof walba si buu kala arkaa aniga waxaan u arkaa maandhamaano dan inay wadanka ugu jirin haye wadankan kuwanaa ka dhacay haye
nin baa guulaysto xakaamad waa la geeyey way u ogolaatay haye waa la dhaariyey haye baarlamaanku furay haye markuu furay way joogeen mhm
way ogolaayeen sax
sideed bilood baa lasii maraya sanad baa lagu dhawa imakan baa lagu leeyay maandhamaano waa la qaaday haye
aniga waxaan u arkaa wax alaaba horta beeca ka dhici rabo xagga maandhamaano ma taalo haye maalinkay maandhamaano qaadaan bay alaabta kusii darmaysaa haye
gaariga kursi lagu raacayo kursi shan boqol baa lagu raaca maalinkaa haye
marka aniga waxaa leeyahay dawladna waa dawlad mucaaradna waa mucaarad haye
waa in kala dabeen la helo waa sax waxba been yaa isku sheegay ana baambala waa joogaa laakiin wixii waa siyaasad haddana ogow
haddii siyaasadda Adiga- mara way dhamaataa adigana kala dambeyn ba le siyaasaddan waddanka wayba hadeeba sii bilaabanaysa iyadoo shalay eh, laga soo bixiyay doorasho haddii duqanaydow Eh, meeqaa sanu qalasa wadaa moo hadda ma moo hadda wanta u bilaaba qalasa asalbaba laakiin maxaa loo qancin laaya horta taasaa su-aasha meesha ku jirta ayadana waxa uu tabanayo uu ka qaylinayo maxay tahay wax uu tabanayo wax laga qancin ma jiro Wuu- aabihiga suu qalila ku dhintay haye dariiqii boosana hayaa haye
abkasoo gaar buu haya siyaasad ma hayo Mm, marka anigu waxaan leeyahay qalalaasa wadanka dan uguma jirto wadankan madaxweynuu qabaa madaxweyne ku-xigeen buu qabaa baarlamaan baa dhisan dawladda jirta ma- andamaano wadankan wax uu kusoo kordhin iyo wax beecoo la dhimi ma jiro yaa la qaldami meelaha waa ku salaamay shukran aad baad umahadsan tahay saaxiibkaasi eh, soomane dhankaasi balanbala idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal hanaga dheeraanina hanaga fogaanina saaxiibayaal warka kadib waanu isku soo laaban doona iyadoo dhegeystayaal aad u tiro badan qaadka telefoonada ay ku jiraan doonaya barnaamijka inay ka qayb qaataan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal aad baad umahadsantiin la socodka xulashada migan aan soo qabta mid kamid adeega qaybta barnaamijka adeega boostada waa posta basel waa adeega aada u qiima dabcan waa qiimihiisu aad oo aada awoodi karaysaan laguna kalsoonaan karo adeegan ayaa markaasi kuu sahlaya in dokumentiyo weliba alaab noocyadeeda kala duwan aad u diiri karto gudaha iyo weliba dibadda dalka adigoo adeegsanaya xafiisyada posta kenya ay ku leedahay guud ahaan dalka basta basel waa hab fududeed oo ammaan ah oo markaas lagu soo diri karo alaabta qiimo aada u wanaagsan waxaadna u diri kartaa alaabta adigoo adeegsanaya adeega bosta basel in ka badan ilaa boqol iyo siddeetan dal oo adduunka oga kooban bosta basel waa hab markaasi loo awoodi karo oo ammaan ah ama la awoodi karo oo cid waliba awoodi karto sidoo kale ammaan ah oo alaab markaas lagu diro lagu diri karo boostada si caalami ah waxaana jira laba nooc oo basel ah sida adeega adeegan si dhab ah waxaad markaasi uga heli kartaa wadan kasta oo caalamka miisaanka ugu badan oo loo diri karana caalamka waa sadex waa koob iyo soddon dhibic shan kiilo milki dabcan macmiilku waxa uu soo gelayaa xafiiska boosta alaabta uu dirayo ayuu u qorayaa magaca ciwaanka boostada ciwaanka deegaanka iyo sidoo kale nambarka telefoonka iyo weliba ciwaankiisa marka macamiilku waxa uu bixinaya foomka cadaynta macmiilka kaasoo faahfaahinaya waxaa ku jira waa baselka iyo sidoo kale qiimahooda sarkaalka boostada wuxuu xaqiijinaya waxa ku jiro sidoo kale wuu miisaamaya macamiilka waxaa la siinayaa rasiid oo faahfaahinaya lambarka dabcan raadraac ah alaabta macmiilka wuxuu alaabta kala socon karaya dabcan shabakada boostada dhegistal boosta kenya ayaa gudaha dalka kenya ku leh in ka badan ilaa iyo shan boqol oo xafiis iyo sidoo kale boqol iyo sideetan dal oo caalamka oo dhan dhegistal boosta kenya waxay markaasi ku leedahay fadlan maantaba ka qayb qaado oo sidoo kale ka faa'iideyso oo si alaabtaada markaasi meelo kale aysan kaaga lumin oo sidoo kale wakhtiga uusan kaaga dhicin waxaan ku leenahay boosta imow maantaba ku dirso alaabtaada waxay doontaba haba ahaatee dhegeysti safaricom waxay markaasi mar kale kuleedahay dhegeystayaal haddaba waxay kuleedahay haddii aad ganacsato tahay iyo haddii aad markaasi ganacsadasan ahaynba haddii aad howlo kale markaasi ku mashquulsanta waxaad kuleedahay hadafkaada maanta dabcan waan ku rumayno waan ku gaarsiinay waxaana markaasi kuleedahay isku xiriirkaada oo markaasi joogtee cid waliba waxay markaasi maanta ku faanayso ama inay xogaha faraha badan ee dunida markaasi iminkan qabsaday ay doonayso inay kala socoto hena hesho waana qaybta markaasi internetka dhegeystayaal macaamiisha waxay internetka u adeegsan karaan dhammaan wax waliba markaas ahaan ama ka ra'yi ahaan ama sidoo kale waxa maskaxda ku jiro oo qofka doonayo in markaas wax badan uu ku korarsado hadday tahay dhanka facebooka instagramka telegramka xiriirka markaasi qofka ama xiriirka bulshada dhammaan waxay tahayba in qofku kala socon karo dunida wararka barnaamijyada wax waliba qofka safaricom dhegeys waxay markaasi ku garab taagantahay kuleedahay inaad la socoto taasi dan ayaa noogu jirtaa oo agtaada iyo waxaa dibadaha markaasi ka dhacayo si dhow ilbariqsi waxaad ka heli kartaa telefoonkaada casriga waa goormaa qofka markuu helayo xogta dhammaystiran waa markaad haysato telefoon casri ah oo markaasi dhammaystiran dhegeyste oo aad kala socon karto si aad uga faa'iidaysato adeegyada internetka safaricom ee kugu talagashay maadaama lagu leeyahay dabcan waqtiyo fara badan ayaa laga yaabaa inay dabcan waqtiyo fara badan ayaa laga yaabaa inaad markaas aad hamuun u qabtay raadinaysay sidii howlahan ay kugu fudaan lahayd laakiin hadda waxaa lagu leeyahy waa lagu fududeeyey oo howsha way yaraatay waxaa hadda si dhow la socon kartaa waxaadoo dhan dhegeystayaal waxaana markaasi safaricom ku siisay internetka two g waa two g dhegeystayaal waa two g b oo internet ah data iyo sidoo kale boqol oo markaas aad ku hadli karto oo minutes dhegeystayaal waxaasoo dhan waa mid howlo fudud oo dhegeystayaal shan boqol oo qofka laga yaabaa bilaha u fudaan karto dhegeystayaal isticmaal qaraarada googoleka bilaash oo si wacan oola soco waxaana sidoo kale ku hadli kartaa ilaa iyo boqol daqiiqadood oo markaas ay ku siiso shirkada isgaarsiinta safaricom laga yaabaa in xitaa inay ku haysto ilaa iyo isbuuc laba isbuuc ilaa qof waliba hadalkiisa ay ku xiran tahay kale waxaa lagu leeyahay qaraar xidig shan afar afar afar gees si aad maantaba uga faa'iidaysta dhegeysta oo koti raac si aad u hesho two g b data plus one hundred m b oo dhanka adeegsiga google map waxaad kaloo ka heli karaysa applicationka safaricom iyo shabakada safaricom ee www safaricom com dhegeystayaal kadibna xulo data deals oo nambarka labaad ah kadibna sii xulo lambarka o ama zero oo ah adeega internetka ee aad u baahan tahay khibarada gogoolka waa mb free si aad u gasho oo aad ugu raaxaysato inaad ama uga faaideysto inaad ku aado meel walba adigoona waktiga markaas usan kaa luminin sidoo kale waxaad u adeegsan kartaa duruusaha diiniga ee markaasi inta badan qofka uu kaga faaideysan karo youtube-ka wax walbo adiga qofka uu hamuun qabo xitaa cashirada markaasi iskuulada jaamacadaha kolejyada layliga halkaas ayaa ka heli kartaa waa qayb markaasi fudud oo markaasi ku fududeysa shirkada isgaarsiinta safaricom hablaha qudhooda maadaama qalabka markaasi laga doonayo inwaa in markaasi qalabyada laisku qurxiyo intaasoo dhanna waxay markaasi ka baran karaan ka fahmi karaan dhegeystayaal waa dabcan youtube-ka shirkada waa youtube-ka oo markaasi qof walba internetkiisa ay ka saacidi karto two g b dhegeystayaal maantaba fursadahan dhammaan waxaan leenahay saaxiibada ha iska beeldareen oo ka faaideysta waa fursad markaasi in badan aan soo noqnoqonaynin oo cid waliba laga doonaya inaad wakhtiga haysato ee kaga faaideysto dhegeysteed gabagabadii barnaamijkaa soo gaara dhegeysa idaacadda star f m cutub gobolka waqooyi bar eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan nabaradaas ee tooska dhegeystayaasha inooga soo wici karaan saaxiibada sidoo kale waxaan saaka diraan barnaamijka diradda ku saaraynay iyadoo dabcan mar kale ay iclaamisay madaxa mucaaradka waa azimiyo laomoja dhegeysa la horkacay raila odinga ayaa mar kale xubnihiisa ama xubnihiisa markaas ay iclaamiyeen in labada bisha soo socotee may dibadbaxay markaasi qaban doonaan ama qabanayaan dhegeystayaal ayna sheegeen isbuuca soo socdo iyadoo kulanka markaasi kafoolkafoolka ay isku horfariisan doonaan maalinta berito kenya kwanza iyo sidoo kale madaxa azimiyo lomoja ee mucaaradka kuwaasoo sheegeen ama sheegeen in baahiyada kala duwan ay markaasi tabanayaan laiska wada dhegeysto kadibna markaasi xoogag fara badan laga soo saaro laguna deerada lagu saaro bal waxaa markaas suurtagalnimada waxaan suurtagalnimid ahayn kadibna loo gudbiyo madaxweynaha iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga arrin markaasi haddana inta badan qeybtii wejiga labaad berito lashor fariisan doono laakiin waxaa hadda laisweydiina maxay tahay sababta markaasi mar kale ee u cilaamisay madaxa azimiyo oo dabcan azimiyo laomoja maxay u cilaamisay mudaaharaadyo mise dibadbaxyo mar kale oo iyadoo shirarka weliba kulamada arrimaha xaaladaha dhinacyada kala duwan lagu danaynayo ay marka ay socdaan haddana maxaa keenaya taasi maxayna ka sulogsan yihiin maxayna ka carirsan yihiin maxayna markaasi isqaban la waa arrimaha inta badan hadda miiska markaasi dhegeysta la wada saaran saaxiib yaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan iyadoo dhegeystayaal aad u tiro badan qaadka telefoonada ka qayb qaataan laakiin dhegeystaha marqa wanaagsan walaal soo dhowo calaykum salaam waraxmatullahi barakaatu soo dhowow haye
marka horta banaanbaxan horta wax usoo kordhinay ma leh marka wax in hor looga socdo maa fiican marka banaanbaxan banaanbixi iyo waxaas wax ilaahay abuurta usoo kordhinaya raa'ila agaadina ma aho wax wax uu keenayn ilma aho taa tantiis iskaga raasanaya raa'ila asag marka banaanbaxan waa laga fiican yahay waa dawladda lix bilood ma toddoba bilood wax saasa shaqaynaysaa haye
marka hadda muddada iyo lama gaari marka wax sanad u joogo ama sanad bar baan dhihi karaa wax way qaban waysa marka hadda wax dowlada lagu qasbaad ma waarkaayo shukran soo jeeda umaasan tahay adeega bosta basel waa posta basel dhageystal waa adeega aada qiimihiisa aada awoodi karaysaan laguna kalsoonaan karo adeegan ayaa markaasi ku saleeya in dokumentiyo sidoo kale alaab noocyadeeda kala duwan aad u diri karayso gudaha iyo weliba dibadaha dalka adigoo adeegsanaya xafiiska boosta kenya oo ay ku leedahay guud ahaan dalka boosta basel waa hab fudud oo markaasi ammaan ah oo lagu soo diri karo alaabta qiimo aada u wanaagsan waxaad u diri karaysa alaabta adigoo adeegsanaya adeegyada bosta waa bosta basel inka badan ilaa iyo boqol iyo siddeetan dal oo adduunka ka kooban bosta basel waa hab markaasi la awoodi karo oo ammaan ah waxaana oo dabcan lagu diri karayo boostada si caalami ah waxaana jira laba noocoo baaseel ah adeega si dhab ah waxaad markaas uga heli karaysaa wadan kasta oo caalamka miisaanka ugu badan ee caalamka loo diri karana waxa ay tahay koob iyo soddon dhibic shan dabcan kiilo macmiilka waxuu soo gelayaa xafiiska boostada alaabta uu u dirayo ayuu markaas qorayaa magaca ciwaanka boostada ciwaanka adeega dabcan deegaanka iyo sidoo kale lambarka telefoonka iyo weliba ciwaankiisa marka macmiilka waxa uu bixinaya foomka cadeynta waa macmiil kastana uu faahfaahinaya waxa ka jira baselka ama waxa ku jira baselka iyo sidoo kale qiimahooda sarkaalka boostada waxa uu xaqiijinaya waxa ku jira miisaamaya macmiilka waxaana la siinaya rasiid oo faahfaahinaya lambarka raacraac waa radraaca ee alaabta macmiilka waxa uu alaabta kala socon karayaa shabakada boostada boostada kenya oo gudaha dalka kenya ku leh inka badan ilaa iyo shan boqol oo xafiis ilaa iyo sidoo kale boqol seetan dal oo caalamka oo dhan boosta kenya waxay markaasi ku leedahay maantaba macmiil ka faa-iideyso fursadda ay markaasi kuu keenay dhegeystayaal waxaa mar kale shirkadda safaricom ee kuleedaha dhegeystayaal maanta ka faaideyso two g b plus dot one hundred data panel ay markaasi kugu talagashay adeega oo wax walba ku dabcan baahidooda faraha badan dabooli karo hadday in badan markaasi ka caban jirtay sidoo kale ka qaadhin jirtay qaadka markaasi ama waa internetka markaasi kaa dhacayo mise kaa dhamaanayo shirkadda safaricom waxay ku leedahay in yar oo keliya bilo ayaa ku shuban karaysaa oo laga yaabaa shan boqol inay kaa baxdo mise in ka yar dhegeystayaal oo howlahaada kala duwan aad kala socon karto hadday tahay musalsalaad aday tahay qur-aanka tafsiirka aday tahay diimaha dabcan diinta mudaahara waa dabcan muxaadarooyinka kala duwan aad halkaas kala socon karto waxaasoo dhan waxaa kaa sacidaysa baraha bulshada haba hilmaamna iyadana waxay ku leedahay howlahaasoo dhan waxaa markaasi kaa dabcan dabaraysaa two g b plus one hundred data waa dabcan two g b data plus one hundred colos ama wicitaanka dhegeystayaal oo fursad fara badan hadda ay inta badan ka heli karaan ama ka faa'iideysan karaan dhegeystayaal waa dabcan xulo data deals oo nambarka labaad ah kadibna xulo lambarka o ama zero oo ah markaas adeega internetka aad u baahan tahay dabcan waxaa ku leeda ka faaideyso fursadaha shirkadda isgaasiinta safaricom mbig free ee ku keentay oo bil ah in yar oo keliya aad u isticmaali karto kalana socon karto wax fara badan dhegeystayaal oo la jaan qaadi karto dunidan casriyooday dhegeysta maantaba qaraa xidig shan afar afar afar gees si aad maantaba uga faaideysato dhegeysta oo ku tixraac si aad u hesho two g p plus waa two g waa two g p waa two g b data plus one hundred m b oo dhanka adeegsiga google-ka mapska waxaad kaloo ka heli karaysa applicationka safaricom iyo weliba shabakada safaricom ee www safaricom co k fursado markaasi ee hadda ku keentay shirkadda ka faa'iideysa ay ku leedahay saaxiibayaal sidaas ayay markaasi ku leedahay lagu farayaa fursaddan cid walibo way ka faaideysan karta waxyaala fara badan qofku ka baran karaa markuu haysto internet free ah wax walba u fudaan karta wax walba u sahli kara dabcan u fudaanaysa una sahli karaysaa internetka shirkadda isgaarsiinta safaricom ee two g b dhegeystayaal oo cid waliba hadda maanta aan helin ama telefoonkooda laga yaabaa smartphoneka mise telefoonka weyn aysan ugu jirin dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka qibir halkaas kusoo afeeraya barnaamijka hogaanka idaacadda oo si toos aad ugala socoteen star f m tan iyo barnaamijka markuu noo soo bilaabo saaxiibo fara badan ay ka qayb qaateen qaarna waa u suurtagashay qaarna waa u suurtageli weysay qaarna hadday markaas soo beegsanayaan saaxiibaal shukran ayaan dhammaantiin ayaan ileenahay sida quruxda badan aad uga dhibateen aragtidana fikirkiina barnaamijka saaka diiradda ku saaraynay kulanka markaasi waa labada dhinac ee markaas dhinacyada kala duwan ay doonayaan in xal markaas loogu helo qaabka mucaaradka ay hadda markaasi qabaan iyo sidoo kale mucaaradka mar kale sheegan ayagana in dibadbaxyo ay sameyn doonaan isbuuca soo socda dhegeysta si dowladda xukuumadda hogaaminaya ruto ay uga soo horjeestaan oo dabcan iskuna daayan in awooddiisa loo wiiqo dhegeysto habka iyado dabcan waa habka horaan waa horaanna sidii lagu heshiyey ayaa markaasi guddiye markaasi dhinaca kala duwan kenya kwanza iyo azimiyo lasoo saaro si arrimahan si hoose loo baaro si hoosena loo dhameeyo si hoosena wax walbo lagu wada heshiye dhegeysta laakiin taasi hadda shaki iyo dood fara badan ayaa la geliyey saaxiibayaal sidaasi nabadgelyo dhammaantiin mahasanidiin inta ka qayb qaadatay waan uga mahad celina internet dhegeysanaysa barnaamijkan ka qayb qaadanin laakiin dhegtu inoo raaricinaysa wax badan ka faa'iiday kana ogaaday bal xaaladaha waddanka dhegeystayaal waa muhiim mar waliba waxaan ku leenahay muhiim la soco wax waliba waxaa waddanka ka socda ka dhacayo siyaasad ahaan iyo weliba dhanka dhaqaale ahaan inaad la socoto muhiim ayay kugu tahay dhegeystayaal oo hadhow haddii markaas siyaasadda fahanto laguma qaldi karo cid ku qaldi karta malahan ilaa aragtidaada fikirkaada ra'yigaada ayaa mar waliba meel walba yaala oo lagaa doonaya in aad si wacan markaasi aragtidaada uga dhiibato la soco barnaamijyada idaacadda ee arrimaha siyaasadda isniinta iyo arbacada iyo sidoo kale jimcaha oo saddexdaasi aan ku kala eegno kula fiirino waxyaalaha markaas ugu weyn ee ka taagan ee dalka saaxiibayaal sidaasi nabadgelyo mahadsanadiin dhammaantiin maalinta berito ayaa ballan inoo arrimaha gargaarka biniaadinimada iyo qaxootiyada yuusuf bakad saaxiib shukran